wararka ka imaanaya magaalada asmara ee caasimada dalka eritereya ayaa ku waramaya in xaalad deg deg ah looga dhawaaqay magaaladaas iyo guud ahaan dalka dad ku sugan magaalada asmara ayaa soo warinaya in xukuumadda asmara ay heegan gelisay ciidankeeda sidoo kalena amartay maamulada dalkaasi ka jira ay deg deg u howlgeliyaan ciidanka shaqadana lagu soo celiyo kuwa fasaxa ku maqan dadka ay da-dooda u dhexayso siddeed iyo toban ilaa lixdan sano ayay sidoo kale xukuumadda asmara maamulada ka jira dalkeeda ku amartay in si deg deg ah tababar ugu xareeyaan xaaladaha lasoo rogay ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in muwaadinka ay da-diisu ka yar tahay konton sano uusan dalka ka bixi karin rag iyo dumar kuu doonaba ha ahaadee tani ayaa argagax ku abuurtay dadka shacabka ah ee ku dhaqan dalka eritereya waxayna sii kordhisay walaaca laga qabo in etoobiya iyo eritereya ay mar kale ku dagaalamaan gobolka xaaladahan ayaa ku soo aadaya iyadoo wasiirka warfaafinta ee eritereya uu si kulul uga jawaabay hadal ka soo yeeray madaxweynihii hore ee etoobiya kaas oo sheegay in asmara ay u diyaargaroobayso dagaal ay mandiqadda ka horiso faragelin ballaaranna ku hayso etoobiya